tobabarkan oo lagu bari doono macalimiinta dugsiyada qur-aanka iyo weliba xerta raacata kutubada diiniga ah habka barida iyo barashada ee qur-aanka kariimka ah ayaa lagu qabtay masjidka jaamaca ee magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxaana daafuray shuuqu beledka dhuusamareeb sheekh cali nuur cilmi waxa uuna ugu baaqay macalimiinta dugsi qur-aanka ee aqoon kororsigan ka qaybgelayay inay ka faa'iidaystaan maadaama ay muhiimad gaara u leeyahay in ay faham fiican ka qaataan habka baridda iyo barashada qur-aanka kariimka ah ee ardayda waxaan ku jirnaa bishii barakaysneed oo khayrka badneed oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u doortay waxyigiisa qur-aanka kariimka inuu soo dejiyo shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan maadaama aan ku jirno bishii qur-aanka culumta qur-aanka ku tacalluqda in si gooniya looga sii faa'iidaysto ama macaanida ha noqoto ama aadaabta xamalatulqur'aanka ha noqoto ama akhriska ha noqoto noocyo kala duwan wax alla waxyaabaha ku tacalluqa qur-aanka kariimka ah oo culumtiisa ah in la badiyo bishaan munaasabay u tahay halkan waxaa maanta laga bilaabayaa nadwada la yidhaha nadwa cilmiya ulajeedadeeduna ay tahay tanmiyatu maharaati mucallimi lqur'aan qur-aanka mucallimiinta dhigaya ee dhigitaankoodaas iyo camalfalkoodii iyo qaabkoodii si loo kordhiyo oo qof walba wixii uu yaqiinay oo wax ku kororsado maqsuudku intaas weeye nadwadaasaa noo bilaabanaysa nadwada waxaa noo akhrin doona macallin cismaan ciise salaad oo taqaanaan oo mudariska ah ama maaragtay mucallimka ah macadka macadulcaydaruus lilqiraa'aat waalculuumi sharciya marka macallinkan anugu ku soo dhowaynayaa akhriska qaabka wax loo akhrin doono iyo waxyaabahaas oo dhanna asagaa sharxaya haddii ilaahay yidhaahdo
maamulaha macadka cayduruus fadhiciisa dhuusamareeb ah oo isagu bixinaya tobabarkan ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha la barayo macalimiinta dugsi qur-aanka dhuusamareeb ah iyo sidoo kale xerta kutubada diiniga raacata oo bishii barakaysneed maalmaheeda ka mid ah oo shahru ramadaan ah oo bishii xiriirka si gaara qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey ah iyadoo taas laga duulayo ahmiyadda ay ummadda islaamka oo qur-aanka kariimka uu leeyahay maadaama bishan si gaara qur-aanka in la badiyaa tilaawadiisa si gaara loo doonayo ayaa waxaan jeclaysannay ama uu soo nadaamiyey machadulcaydaruus litacliimi alqiraa'aati waalculuumi asharciya faraciisa dhuusamareeb inuu soo gudbiyo maalmahan barakaysan dowro ku saabsan cilmiga qur'aanka kariimka aadaabtiisa iyo waxyaabaha ay habboon tahay in qof kasta oo muslima ay uu ka akhlaaq dhigto tobabarkan ayaa ku soo aadaya iyadoo bisha barakaysan ee rabadaan lagu guda jiro ayna ka mid tahay bilaha sida weyn ay tahay in loo nooleeyo barashada iyo akhrinta qur'aanka kariimka ah